degmada cadaad ee gobolka galgaduud waxaa maanta gaaray cirge ka tagtay magaalada muqdisho oo isugu jirtay xildhibaano iyo odayaal dhaqameed si ay uga arrinsadaan waxaa laga yeelayo sheekh xasan daahir haweys oo magaaladaasi ku sugan kadib markii uu iskood isu soo dhiibay maamulka ximin iyo xeeb xubnaha wafdigana ayaa kulamo albaabadu u xidhan yihiin waxay la qaateen maamulka iyo sheekh xasan daahir haweys wararku dhowdhowna waxay sheegayaan in weli sheekh xasan uu ka gowsh adaygayo tegitaanka magaalada muqdisho waryahayaga caashe ibraahim aadan caashe cuud oo washington joogta ayaa goor dhoweyd oo daqiiqada uun ka hor waxay qadka telefoonka kula xiriirta afhayeenka maamulkaasi maxamed cumar hagafay waxayna weydiisay bal waxaa ilaa iyo iminka ergadu ay kala hadashay sheekh xasan daahir aweys
waxaa jiray waftigii soo gaaray maantay markii hore wafdigaa horta kulamo yeeshay iyo maamulka markii wafdigii iyo maamulkii xubnihiisa usi sarreeyey ay kulmeen oo wada hadleen waxaa loo gudbay in la waco maaragtay wadaadkii la hayay oo xasan daahir aweys kadibna fadhigaa dhacay fadhigii koowaad maaragtay oo wax laysugu tilmaamay oo maaragtay lagu wada hadlay ayaa dhacay haddana kii labaad ayaa laysugu laabtay oo maaragtaa maqribka markii la tukaday waxaan rajaynaynaa wax fiican inay kasoo bixi doonaan marka kulamadaasi xasan daahir qayb ma ka ahaa ha xasan daahir markii dambe markii kulamadaanu ay dhaceen sida xasan daahir waa la wacay waana maaragtaa lala hadlay isaguna maaragta dadka ama ehelka ah ama deegaanka ximanayo xeeba oo hadda gacanta ku haya inuu la tala qaadanhayo kana tala qaadanhayo dadka yimid wada eheladiisa ah oo maaragta ka yimid xamar oo xildhibaanada wax walba ayuu sheegay laakiin weli go-aan layslama gaarin meeshii lagu dhaqaaliqi lahaa iyo sidii lagu dhaqaaqi lahaa xagafe waxaa wararku nagu soo gaarayaan in wafdigaasi ka yimid magaalada muqdisho xildhibaanada iyo isugu jira odayaasha isugu jira in ay xasan daahir fariimaha ay u wadaan ama ay usoo jeediyeen inay ka mid yihiin in uu magaalada muqdisho u raaco taa ma jirtaa ha waa jirtaa arrinkaasu hadda laakiin weli arrin go-aankeedii la gaaray ma aha laakiin fikirka guud iyo talada guud way ku saabsan tahay qaybay ka tahay arrinkaasu abshinada laga wada hadlahayay ka mid taha laakiin weli go-aamadeedii lama gaarin guddiga muqdisho ka yimid in maaragtay muqdisho loo laabto la wada tago way jirtaa arrinkaasu laakiin weli go-aamadeedii iyo lama gaarin wadahadaladii wada tashiyaa socda
laakiin xasan daahirna waxaana soo gaaraysa qudhiisa inuu taa ka biyo diidan yahay oo aan ku qanacsanayn inuu muqdisho u raaco wafdiga maxaa iyadana taa nagaga birin kartaa hadda wadahadalaa socda weli muqdisho ku aadisteeda iyo waxa lagu aadhayaa laga wada hadlahayaa marka laakiin weli wax laysku diidan lama gaarin waxna layslama ogolaan waxna lama diidin hadaladii ayaa socda qayb ayaa dhacda qaybta labaadna insha allah waa loo gudbi doonaa marka goormaa la filayaa in kulamadan wafdiga iyo xasan daahir dhex mara inay soo gabagaboobaan oo war rasmi oo ka soo baxo waxaan rajaynaynaa habeennimada caawa inay soo gabagaboobi doonto arrinkaas haddii marka ay dhacdo tusaale ahaan in xasan daahir uu ka biyo diido in magaalada muqdisho wafdigaasi u raaco adinka ka maamul ahaan maxaa idinkaga qorshaysan inaad xasan daahir ka yeeshaan masiirkiisa xasan daahir gacanta maamulka ximanayo xeeba ku jiraa wuxuuna go-aan la leeyahay ama go-aan ka qaadan doono maamulka ximaniyo xeeb afhayeenka maamulka ximiniyo xeeb maxamed cumar hagafey ayuu ahaa oo daqiiqada uun ka hor qadka telefoonka ugu warrameeyey waryaheena caashe ibraahim aadan caashe cuud oo washington joogta golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya ayaa iyaguna maanta shir ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxay kaga doodeen waxaa laga yeelayo arrinta sheekh xasan daahir aweys golaha wasiirada ayaa la filayaa inay go-aan deg dega ka qaataan arrintaasi sida uu idaacaddan v o eda u sheegay ridwaan xaaji cabdiweli oo ah afhayeenka ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo goodha u warramay zaare cabdi axmed
dabcan golaha wasiirada arrintaas way ka doodeen waa ay ka hadleen dowladana siyaasadeeda ku aadan sheekh xasan daahir aweys waa laga hadlay golaha wasiirada laakiin si rasmi ah dabcan maalmaha soo socda ayay xukuumadda uga hadli doontaa laakiin way ka warhaynaa dabcan dowladana way ka warhaysaa arrimahaas iyo siyaasada ugu haboon ee xilligan maaragtay dowladda ay doonayso in arrintaasi ay ku wajahdo ma jiraan xiriiro hoose oo xukuumaddu ay la yeelatay ama maamulka cadaado ay la soo yeesheen oo ku wajahan xaaladda xasan daahir aweys dabcan dowladda soomaaliya si weynay arrimahan ula socotaa waa ayna ku dhex jirtaa wixii go-aano ay ka soo baxana oo ay usoo gudbin doontaa warbaahinta ridwan waxaa jira wafdi xildhibaano iyo odayaal dhaqameeda oo ka soo jeeda deegaanka cadaado iyo kuwa dowladda dhankeeda ah oo u anbabaxay isla cadaado qorshe la xiriira xaaladda xasan daahir aweys oo halkaasi jooga afartan iyo sideedii saacee lasoo dhaafay marka xukuumaddu maxay kala socotaa xubnahaasi xildhibaanada iyo hogaanka dhaqanka ah ma iyadaa dirtay horey ma ula sii socotay bixistoodii maxaad nooga sheegi kartaa
arrimahaas dabcan waa arrimaha haddii ilaahay idmo maalmaha soo socda ay xukuumadda si rasmi uga hadli doonto laakiin waxaan guud ahaan jeclaha inaan kuu sheego in xukuumadda iyo guud ahaan siyaasadeeda ku aadan maaragtay dalka iyo arrimaha guud ahaan iyo xasan daahir aweyt ba ay tahay mid maaragtay si weyn mar kastaba ay uga shaqaynayso waxaana ka go-an in dalkan dhibaatooyinka faraha ba-an ee soo maray iyo dagaaladiisa laga gudbo xalka dabcan iyo siyaasadda ku wajahan arrinta xasan daahir aweysna haddii ilaaha idmo dabcan warbaahinta si rasmi ayay xukuumadda ugu soo bandhigi doontaa
ridwan waxaa jirtay hadalhaynta ah in magaalada muqdisho la doonayo in loo soo qaado sheekh xasan daahir aweys marka wararkaasi si hoose maxaad kala socotaan waxyaabaha maaragtay golaha wasiiradu ay ka doodeen ay kamid tahay laakiin hadda wax faahfaahin arrintaas ku saabsan kama bixin karno waayahay maxay ka yidhaahdeen marka haddii aad bal sii eegto haddii la keeno ama la keeni waayeba dabcan go-aanada dowladda iyadaa ka go-an tahay siyaasada dowladda ee ku aadan ammaanka iyo guud ahaan arrimaha gudaha ayaana hawlahaas u xilsaaran sidaan dabcan kuu sheegayna saara haddii ilaahay idmo warbaahinta guud ahaan iyo maaragtay dadka soomaalidaba arrimahaas way usoo bandhigi doontaa xukuumadda kaasina waxa uu ahaa ridwaan xaaji cabdiweli oo ah afayeenka ra-iisul wasaaraha ee soomaaliya oo u warramayey saare cabdi axmed
laantaaf soomaaliga idaacadda v o e washington ayaad dhegaysanaysaan dhinaca kale guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliya sheekh bashiir axmed salaad ayaa ka hadlay qabashada sheekh xasan daahir aweys isagoo sheegay inay tahay fursad laga faa'iidaysan karayo oo waxyaabo isbeddel keeni karaya ay ka dhalan karaan wuxuuna dhinaca kale sheegay in dowladda soomaaliya ay tahay tan keliya ee go-aan rasmiga ka gaari karaysa waxaa laga yeelaya sheekh xasan daahir aweys wariyahayaga maxamed cabdi sandheere oo washington jooga ayaa sheekh bashiir khadka telefoonka kula xidhiidhay wuxuuna weydiiyey sida uu arko in sheekh xasan uu ka soo baxo ururka al-shabaab bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaa dinka uu yimid ilaa hadda wax macluumaada oo xaggiisa maaragtay laga haya ma laha qofkuna asagaa sheegi kara wuxuu ku yimid iyo wuxuu u socdo guud ahaanna waa fursad runtii laga faa'iidaysan karo uu ka faa'iidaysan karo oo maaragtay raayinkiisii iyo mawaaqiftii uu ku qiimeyn karo dadka bini aadamka oo kale uu kula kulmi karo oo halkaas maaragtay waxyaalo bedel keeni karaa ay ka dhalan karaan bay adag tahay laakiin hadda nooca uu ku socdo sida waxay yihiin macluumaad sax ah ee waxaa kamid ah asaga unbaa sheegi kara adag tahay waan gartay marka ururkaagu sidee buu u arkaa ma nin lala hadli karo mise nin ay tahay in lala xisaabtamo horta anigu urur ma nihin hay-adda culamadu urur maaha waxa weeyaan waa culamo isku timid weeye hadda urur maaha kan kale anaga dee ra'yigeenu horaa u sheegnay iyo mowqifkeenu hore u caddaa xasanna maxaanku iraa siduu ku socdo siduu ku socdo iyo sida maxaanku laga yeelaya ila tahay markii dagaal uu kala dhexeeyey oo ummadda iyo maaragtay iyo dowladda ahaa iyo runtii go-aan ka dhabtaa iska leh yeela tahay guud ahaana annagu hadda mowqifkeena horaan u sheegnay in ummadda muslimiinta oo lala dagaalamo iyo iyagoo maaragtay diidooda maaragtay la banaysto ama siyaasad laisu khilaafaahay inaysan noocan oo kale noqon e anaga noola muuqatay marka de asaga hadda wuxuu mudan yahay iyo sida laga yeelahayo ela tahay dadka maaragta sulka koobaad ahaa ama dagaalka maarata uu kala dhexeeyey hadda wadanka maamula dawladda ah waan ka leeyahay ayaa go-aanka iska yeelan karaa ayaga laftooduna maaragtay waxay arta hadda inay ku mashquulsan yihiin bay ila tahay maaragtay tilaabaday qaadi lahaayeen iyo sida la yeeli lahaa marka intaasaan ka oga aniga waan gartay adigu waxaad tahay sheekh ka mida culimmada ururka alictisaam waxaanad madax u tahay hay-adda culimmada soomaaliyeed mar dhoweyd weerar baa lagugu bartilmaameedsaday aad in yar kaga baxsatay inaad naftaada ku weydid dabcan waxaad maalintaa ku tuhuntay dad aad u aragtay inay xubno ka yihiin ururka al-shabaab sheekh xasanna mudduu ka mid ahaa isaga ma ku tirinaysaa dadkii ku bartilmaameedsaday inuu qayb ka yahay anagu dee ansixinta isaga ah ururka shabaab afcaasha noocaas oo kale ayaga ayaa ka dambeeyey ayaga aana culummada iyo ummadda kale gaalaysiinteeda iyo hadiyadda la hadidaya iyo abasuuinteeda waxaasoo dhan ayaga runta ayaa lagu yaqaanay oo maxaanku raaha oo maaragta ka dambeeyey dee ururkana waa la yaqaana urur dadka xukuma iyo dadka maamula oo go-aankiisa leh oo taladiisa leh waa arrin runtii la yaqaano macruufa weeye maxaanku raaha oo oo maaragtay wax la garanayo weeyaan see la tahay marka maxaanku rahaa shaksiga hadda waxa qaanuun aan lagu leeyahay iyo waxaan lagu lahayn iyo waxa uu mudan yahay iyo waxa uusan mudan waxay la tahay arrimo maxkamada u yaala ayay noqonayaan bankada haya iyo kala saaridooda laakiin anagu nimankaas helada geysanayeen ama ahaada ficil qof gaara hadda lala beegsado iyo ficilka ummadda guud ahaan ay ku hayaan baaba ka tahay adcaashaas oo dhan qofka soo gelaya qofkaan soo gelaynin waa arrin waxay la tahay maarata qaanuun ahaan sharciga iyo maxkamad ahaan buu ku fiican yahay waan gartay haddiiba ay dhacdo in dowladdu ay xukunto ururkaagu ma soo dhoweynaya anagu hadda waxa weeyaan xukuumaadda qofka la xukumay maxaanku daa-idda xukumaysa ayaa mas-uuliyadda iskale annagu waxaan soo dhaweynay mowqifka annaga wuxuu ahaa in dagaalkaas uu istaago in ficilkan nimankan ay wadaan oo maxaanku ummadda lagu dhibahayo uu istaago wixii khilaafana wadahadal iyo naseexo iyo maaragtay niqaash diini ah lagu xaliyo ummadda shuuradeeda lagu xaliyo saasna ra'yigeenu ahaa laakiin dee waddanka ah qofkii maxaanku adaa la xukumayo iyo qofkii maaragtay wixii mudug lamarsiinaya iyo qofkii yani sika la yeelaya iyo arrinkaas arrin maxaanku idhaahaa ii sheega ijtihaad ah weeye ama shareecada qofka la xukumayo mar kasta arrinka ninka qabaha maarata qaadiga ah ayaa maamulkiisa iska leh isagana wuxuu ku dhisahayo iyo wuxuu maaragtay isku dhiseen isagaa garanaya marka hadda anagu yani maxaanku idhaahaa ka culamo ahaan mowqifkeeni aan rabnay oo aan soo jeedinay annaga ilaa hadda oo xagga ragga shabaabka aan ka dalbanaynay oo ahaa in ummadda ay usoo noqdaan oo dagaalka ay joojiyaan oo khilaafka ay joojiyaan oo wixii shuuraa wixii dhibaato hor jirta ummadda muslimka shuuradeeda iyo ra'yigeeda lagu xaliyo naga kaas baan sugaynaa ciddii marka kaas anaga naga yeeshana oo naga aqbashana waan soo dhaweynaynaa ciddii hadda weli maqifkeeda hore wadatana hadda ayada ka mas-uula meesha kala baxaysa
gudoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad oo qadka telefoonka ugu warramaya waryaheena maxamed cabdi sandheere oo washington jooga